إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxaynu khudbadii hore ka soo hadalnay min muqtadayaati اliimaani wa lawaasimih alistijaabatu liamri اllahi warasuulih inay ka mid tahay waxyaabaha iimaanka dhabtii uu keensanayo ee ka dhalanaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam loo hoggaansamo maantana waxay ballanteennu ahayd inaynu soo qaadanno tusaalayaal nool nool oo xayi ah oo ka turjumaya saxaabada rasuulku siday u hoggaansanaayeen ridwaanullaahi calayhim laakiin waxay naga soo dhex gashay munaasabadda shahrullaahi almuxaram waxaana caaday inoo ahayd haddaynu khudbado silsilada aynu wadno munaasabaadna ay naga soo dhex galaan inaynu hadba munaasabadda cusub xaq siino silsiladana dib aynu ka dhammaystirno walaalayaal idan mowduucu khudbatina alyowm wujuubu muxaasabati اnnafs bayna alcaameyn caamun madaa wa caamun ataa ma aladii camilnaahu fi اlcaami اlmaadi wama aladii sanacmaluhu fi اlcaami اlxaali waxa mowduuca maanta uu yahay waajibnimada ay waajib tahay ruuxa mu'minkii naftiisa inuu la xisaabtamo oo uu naftiisa xisaabiyo labada sannadood inta u dhaxaysa sanad baa tegey oo aynu sagootinay waa sanadkii kun afar boqol iyo shan iyo soddonka hijiriyada sanad baa soo galay oo aynu qaabilay oo bishiisii ugu horreysee muxaram maanta ay toddobo tahay waa sanadka kun afar boqol iyo lix iyo soddonka hijiriyada waxaynu nafteenna kula xisaabtamaynaa maxaynu sanadkii hore samaynay maxaa gaboodfal iyo gaabis aynu gallay si aynu uga toobad keenno ilaahayna makfiro u weydiisanno maxaa wanaag iyo camal aynu ku camiray si aynu ilaahay ugu mahadnaqno una siyaadsanno waa xisaabta sanadkii hore waxaynu nafteenna kula xisaabtamaynaa sanadka maanta soo galay ee aynu qaabilnay maxaa aynu ku samayn doonnaa ma wax ilaahay raalli geliya mise wax ka cadhaysiiya muxaasabatu nafs waa shay aada iyo aada muhiim u ah ruuxa maanta xisaabtama berri toole ayay xisaabtu u sahlanaanaysaa laakiin maanta ninka xisaabtami waaya berri xisaabtu waa ku cuslaanaysaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu acmaalakum qabla an tuusan warna fiihiinna xisaabiya intaan laydin xisaabin camalkiinnana kafadda iyo miisaanka saara intaan laydiin miisaamin si aad adigoo xisaabtaada iyo gartaada akhristay ilaahay aada u hor tagto soomaalidu waxay tidhaahdaa intaanad geedka tegin ayaa gartaada lasii akhristaa maa laka wamaa calayk maxaad leedahay maxaase lagugu leeyahay walaalayaal ilaahay waxau uhi jalla sha'nuh yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat ligadin wاtaquu اllaha ina allaha khabiiru bima yacmaluun allah waxau uhi jala jalaaluh isagoo magaca iimaanka inoogu yeedhaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka dhabta a laga helayow aladiina aamanuu billaahi rabban وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا kuwa allah raalli uga noqday rabbinimo iyo ilaahnimo ay caabudaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam raalli uga noqday nebinimo iyo rasuul ay raacaan diinta islaamkana dhaqan iyo diin raalli uga noqday inay ka dhigtaan kuwaasow ittaqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo wixii laydin faray yeela waxa laydiin diidayna ka taga waltandur nafsu maa qadamat ligad nafi ha eegto oo ha ka fiirsato berri toole waxay u horomarsatay waxa aakhiro ama qiyaamadii lagu magacaabay berri toole inay tahay waayo waxaa la yidhi kullu aatin qariib wax kastaoo imanaya oo soo socdaa waa dhow yahay waxaana imaamu shinqiiti fii adwaa'i ilbayaan uu ku yidhi xowla haadihi alaaya waxa qiyaamadii berri toole loogu tilmaamay waa litaxaquqi wuquucihi wa qurbi majii'ih waa dhicitaankiisa dhabta ah iyo dhowaanshaha dhicitaankiisa oo marka hore inuu qiyaamuhu dhacayaa waa dhab oo dhalanteed ma aha xaqiiqo weeyi lama huraan ah dhicitaankiisuna waa dhow yahay oo ma dheera iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar maadaama ay dhab tahay dhicitaankeeduna uu dhow yahay berri toolaa laga dhigay waltandur nafsu maa qadamat ligadin nafi ha eegto oo ha ka fiirsato berri toole waxay u horomarsatay waxay taasi inagu xambaaraysaa sanadkii tegey bal hadda waxaynu dhigannay maanta inaynu ka xisaabtanno oo taasi waxay inoo sababaysaa muxaasabatu nafsi cala zamani almaadi nafta in lagula xisaabtamo bal hadda wixii tegey wattaqu llaah ilaahay ka cabsada taqwada laga daba keenay waltandur nafsu maa qadamat ligadin waxay culimmadu yidhaahdeen taasina waa muxaasabatu nafsi cala zamani almustaqbal kii hore haddii lagu yidhi naftaada xisaabi oo bal hadda eeg ka soo socdana waxaa lagu yidhi war ilaahay kaga cabso oo ha caasiin ilaahay aayadda waxa uu ku gebagabeeyey ina allaha khabiiru bima tacmaluun waa tacliil ama waa fii mowdici tacliil iyo sababayn maxaa awaamirtaa laydiin siiyey maxaa muxaasabada laydiin amrayaa maxaa taqwada laydiin faray waayo ina allaha khabiiru bima tacmaluun waayo allah jala jalaaluh waxaad samaynaysaan waa og yahay waxaana khaatimadaa iyo gunaanadkaasi uu xambaarsan yahay tahdiid goodi iyo waciid iyo hanjabaad oo macnuhu waxa uu yahay haddii allah uu og yahay subxaanahu wa tacaala wax kastood samaynaysaan dee wuu idinku abaalmarinayaa in khayran fa khayr wa in sharan fa shar hadday khayr tahayna khayr hadday shar tahayna shar waxaad galabsatuun baad goosanaysaa kullu nafsin bimaa kasabat rahiina walaalayaal haadihi alaaya waxay culimmadu yidhaahdeen haadihi alaayatu aslun fii muxaasabati الnafs waxay aayaddani asal iyo asaas iyo gundhig u tahay la xisaabtanka nafta ruuxa muuminka uu la xisaabtamayo idan waxay noo habboon oo mu'min kasta la gudboon inta goori goor tahay naftiisa geed intuu la taga inuu la xisaabtamo si ay xisaabta berri toole ugu sahlanaato oo aanay ugu cuslaan waayo nin xisaabtamay unbaa xisaabtu u fududaataa walaalayaal rasuulkuna waxa uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi sunani min xadiidi abi barzata alaslami laa tazuulu qadama cabdi yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac can cumrihi fiima afnaah wa can shabaabihi fiima ablaah wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah wa can cilmihi maada camila bih waxau rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh addoonku maalinta qiyaame halka uu istaaga ka dhaqaaqi maayo afartaa su'aalood ilaa uu ka jawaabo waxaa ka mid ah can cumrihi fiima afnaah waxaa addoonka la weydiinayaa cumrigaagii ilaahay uu ku siiyey maxaad ku soo dhammaysatay cumriga marka caam ahaan loo su'aalo dhammaantii ayaa si gaara waxa loo weydiinayaa wa can shabaabihi fiima ablaah dhallinyarnimaad soo martay iyo wakhti aad xoog iyo cudud iyo tamar badan aad ku tallaabsanayso maxaad dhallinyarnimadaadii ku soo dhammaysatay maxaa dhallinyarnimada gaar loogu soo saaray iyada oo ah marxalad ka mida maraaxisha cumriga waa ahmiyadda iyo muhiimadda gaarkee ay leedahay waa marxaladda ugu muhiimsan ee addoonku adduunyada ku soo maro waa lagaala xisaabtamayaa marxaladdaa waxaad ku soo dhammaysatay miyaad ku soo loofartay ood ku soo ciyaarto ood ku soo tumatay mise ilaahay subxaanahu wa tacaala baad ku soo caabudday oo camal iyo cibaado ayaad ku soo camirtay waa su-aal kuu taalla waxaa lagu weydiinayaa xoole alla wuxuu ku siiyey halkeed ka keentay maxaadse ku bixisay waxaa lagu weydiinayaa cilmigaad baratay maxaad kaga camal fashay iyo dhaqankaagu muxuu ahaa walaalayaal hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa in cumriga aynu adduunkan ku qaadanayno oo sanadadaa iyo maalmaha iyo bilaha ka kooban in layna su'aalayo oon laynoo dhaafay rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ihi kama fi lbukhaariyi min xadiidi bni cabaas nicmataani maqbuunu fiihima kahiiru min annaas alصixaةu wاlfaraaq laba nicmo dadka bedidoodu way ku khasaareen oo kamay faa'iidin waa caafimaad qabka iyo firaaqada wakhtiga ku soo maraya waxaa kaloo rasuulku sheegay salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi اljaamici min xadiidi abi hurayra acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum man yajuusu dalik cumriga ummadayda la siiyey waxa uu u dhaxeeyaa lixdan ilaa toddobaatan wax yar baana intaa dhaafa yacni cumrulghaalibka ummadda nebi moxamed la siiyey waa lixdan ilaa toddobaatan waa wakhti kooban waa wakhti yar oo mudan inaan lagu gaboodfalin ee camal iyo cibaado lagu camiro waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiidi bni cabaas acdara allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa ballagahu sitiina sana ilaahay waa u cudur daaray ruux cimrigiisii iyo ajashiisii uu dib u dhigay ilaa lixdan jir uu gaadhsiiyey waxaa macnaha xadiidkaasi uu yahay ruux ilaahay ajashiisa dib ugu dhigay ilaa uu lixdan gaadhay marmarsiyo iyo cudurdaar u hadhay ma jiro lixdan jir toobadseeg noqday cudurdaar ma leh waayo dhallinyar hadduu ku soo loofaruu ku soo ciyaaray dee afartan iyo wixii ka dambeeya waayeelnimo ayay ahayd inuu dareemo iyo waxa weeyaan toosnaan iyo istiqaamo walaalayaal haada zaman ama wakhtigaa iyo cumrigaa aynu adduunka ku qaadanaynaa muhimadda uu leeyahay waxa u daliila in ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan qur'aankiisa ku dhaartay wakhtiga caam ahaan wakhtiga ilaahay waa ugu dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusrin gaar ahaana wuu ugu dhaartay wakhtiyada qaar ka mid ah wاlleyli idaa yakshaa wاnnahaari idaa tajallaa wاduxaa wاlleyli idaa sajaa wالshamsi waduxaaha wاlqamari idaa talaaha wاnnahaari idaa jallaaha wاlleyli idaa yakshaaha wاlfajri walayaalin cashrin ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo guud ahaan wakhtiga ugu wada dhaartay ayaa haddana gaar ahaan habeenka uu ugu dhaartay oo maalinta uu ugu dhaartay oo barqada uu ugu dhaartay oo waaberiga uu ugu dhaartay waxay taasi tusinaysaa zamanka iyo wakhtigu inuu muhiim yahay walaalayaal haada zaman ama wakhtigaa aynu adduunyada ku qaadanaynaa wuxuu mudan yahay inaynu ku fara adaygno khayrkana uga faa'iidaysanno waayo saacad walba waa layna weydiinayaa daqiiqad walba waa layna weydiin doonaa waxaynu ku qaadannay wakhtiguna waa daqiiqadahaas iyo ilbidhiqsiyadaa iyo maalmaha iyo bilahaas ayuu ka kooban yahay xasanulbasrina waxau ihi calayhi raxmat ullah أdركت أقواaما كانوا أشد منكم حرصا على أوقاaتهم كانوا, كانوا على أوقاaتهم أشد حرصا منكم على دراaهمكم ودنانيiركم waxaan soo gaadhay dad waktigooda kaga dadaal badnaa dadaalka idinku dirhamka aad ku dadaashaan macnaha xasanuاlbصri waxa uu yidhi sidaad idinku dirhamka iyo shilinka ugu dadaashaan dad kaga dadaal badan baan ayaan soo gaadhay wakhtigooda dadaalka ay ku dadaalayaan waxaa kaloo xasanulbasri uu yidhi ya bna aadam inamaa anta ayaam faidaa dahaba yowmuk dahaba bacduk ina aadamow maalmo isku tegay unbaad ka kooban tahay oo maalina hadday kaa tagto badh adiga ka midaa tegey ibnu mascuudna waxau ihi radia allaahu canhu wa ardaah ma nadimtu calىa ywmi garabat shamsuhu lam yazid fiihi camalii wanaqasa fiihi ajalii waxa uu yihi ibnu mascuud maa nadimtu calىa yowmin nadamii calىa yowmi garabat shamsuh wuxuu yihi weligay ugama murugoon maalin yacni sidaan uga murugoodo maalin cadeedeedii ay dhacday oo lam yazid fiihi camalii wa naqasa fiihi ajalii maalin cadeedeedii ay dhacday oo camal iyo cibaadana aanay ii soo kordhin cumrigaygiina u nuqsaamay yacnii maalintaa cumrigayga ka go'an wax cibaadihiina aanay ii kordhin sidaan uga murugoodo wax kale ugama murugoon waxaa markaa mu'miniinta munaasab u ah maadaama wakhtigu uu muhiimaddaa iyo makaanadaa uu leeyahay inaynu ku xisaabtanno wakhtiga ina soo maraya inaynu nafteenna xisaabinno sannadkii hore waxaynu samaynay inaynu nafteenna kula xisaabtanno sannadkan waxaynu samaynayno wa astaqfiru اllah alxamdu lilaahi waxdah wاsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal من فضل الله على عباده أن جعل المواسم تتوالى علينا وتتعاقب كلما انقضى موسم خلفه آخر إلهي فضلgiisa iyo deeqdiisa waxa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mawaasimta iyo munaasabaadka khayrka uu ka yeelay mid addoommadiisa ku soo noqnoqonaysa oo isweydaaranaysa oo marka munaasabadi ay dhammaato tu kale ay soo weydaaranayso waa ilaahay deeqda iyo fadliga addoommadiisa uu ku manaystay waxayna soo martay shahru ramadaan oo khayr iyo wanaag nin walba wixii alla waafajiye uu falay waxay nooga dambaysay ashhuru lxaj bilihii xajka iyo cumrada shawaal iyo dilqacda iyo dilxija oo ninkii alla waafajiyey xaj iyo cumroba uu sameeyey waxaa maanta inoo soo weydaaratay oo aynu madaxeedii taagannahay shahrullaahi almuxaram oo soonkeeda fadli badani ku soo arooray waxaa markaa munaasab u ah ruuxa muuminkaa munaasabaadkaa isweydaaranaya kolbata u soo gasha inuu ka fara qabsado oo camal iyo cibaado uu ku camiro waxa uu rasuulkeenna suuban yidhi salى اllahu عalayhi waslama kama fii muslimi min xadiidi abi hurayra afضal الصiyaami bacda shahri ramadaan صiyaamu shahri اllaahi اlmuxaram waxa soon ugu fadli badan ramadaan dabadeed soonka la soomo bishaa ilaahay ee xurmada leh waa muxaramtaa maanta aynu taagannahay toddobadeeda waxaa rasuulku tilmaamay salى اllahu عalayhi wasalam laba maalmood oo bishan ka mida fadli gaarhi inuu ku soo arooray siiba maalinta tobnaad oo صaxiixu muslim waxaa ku sugan xadiidu ibnu cabaas radia allahu canhu qaal xiina saama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama caashuuraaءa waamara الnaasa bisiyaamih qaluu lahu ya rasuula اllah inahu ywm tucadimuhu اlyahuudu wالnasaara faqaala lain baqiitu ilىa qaabilin laasuumana taasic fama jaءa alcaamu اlmuqbilu xataa tuwufiya salى اllahu عalayhi wasalam xadiidkaa ibnu cabbaas uu warinayo imaamu muslimna uu soo saaray rasuulkeenna suubani salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh markii maalinta caashuuro u soomay waa maalinta tobnaad ee bishan muxaram dadkana uu yidhi sooma ayaa waxay yidhaahdeen rasuulkii allow maalinkani waa maalin yahuud iyo nasaare ay weynayso markaasaa rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam si iyaga loo khilaafo haddaan kal dambe gaadho sagaalkana waan ku dari marka rasuulku waxa uu tilmaamay fadliga iyo wanaagga ay leedahay soonka maalinta tobnaad maalinta sagaalaadna waxaa loogu daray mukhaalafata lilyahuud si aan loo shabihin yahuud oo loo khilaafo oo xataa iska dhaaf dhaqamada iyo akhlaaqiyaadka kale eh yacni wax cibaadaadka ka mid a haddaynu isaga ekaano waa lagu khilaafayaa markaasuu yidhi kal dambe haddaan gaadho sagaalkana waan ku dari si aanan iyaga u shabihin nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam sanadkii dambe ma gaadhinee waa dhintay sala allahu calayhi wasalam mar hadduu ku hamiyey inuu soomana sidaasuu sunno u noqday iyadoo yahuudna lagu khilaafayo waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fii muslimi min xadiidi abi qataada صiyaamu ywmi caashuuraa inii axtasibu calى اllah an yukafira الsana alatii qablah waxau rasuulku yidhi soonka aan soomo maalinta tobnaad ee bishan muxaram waxaan ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa inuu ku tirtiro alla ku dhaafo sanadkii hore dembi wixii la galay walaalayaal maxaa ka wanaagsan in lagugu yeedho soom kal hore lagaaga dhaafo wixii aada gashay dembi waa wax aada iyo aada u qiimo badan laguuguna yeedho sanadka cusubeed gashay inaad dembi iyo macsiyo iska ilaaliso ilaahay deeqdiisu waa ballaadhan tahay wallaahu waasicun xaki wallaahu waasicun caliim walaa yahliku cala allaahi ilaa haalik qof shaqiya oo guuldaraystay unbaa naxariista ballaadhkaale ka qada waayo waxaa laynoo sharciyeeyey waxaynu macaasidii horeynu gallay iskaga daadin lahayn ama iskaga maydhi lahayn waxaa laynoogu yeedhayaa wakhtiga soo socdana cibaadadii iyo camalkii saalixa ayaynu ku camiri lahayn walaalayaal hada alyowm maanta oo jimcaha muxaram waa toddoba berri oo sabtigana waa siddeed axadda waa sagaal isniintana waa toban waxaan naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa inaynu ka faa'iidaysanno aynu ka fara qabsanno labadaa maalmood ee axadda iyo isniinta oo taasuucaa oo axadda iyo caashuuraa oo isniinta ah inaynu soomkooda ku dadaallo inaynu ubadkeenna iyo oorideenna aynu farro oo guryaheenna camalka iyo cibaadada aynu kula noqonno inaynu meheradaheenna iyo suuqeenna iyo ganacsigeenna iyo meel kastoaynu joogno inaynu cibaadada iyo shaciiradaa ka mid a shacaa'irulislaam inaynu muujinno waayo wax inooga baahi badani ma jira inaynu helno waxaynu macsiyada iskaga maydhno darajo iyo maqaam sarena aynu ku gaadhno walaalayaal ruuxa muuminkii yataqallabu min nicmatin ilaa nicma sidaasunbuu nicmaba ay nicmo ugu dhiibaysaa oo raxmadiba raxmad kale ay ugu dhiibaysaa oo munaasabade hadday ka baxdo tu kale ay ugu soo gelaysaa waxaa aad iyo aad munaasab inoogu ah sida aynu adduunyadeenna iyo dirhamkeenna ugu dadaallo sida aynu ganacsigeenna iyo tijaaradeenna ugu dadaallo inaynu diinteenna iyo daacadeennana ugu dadaallo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم